bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aanu idiin helana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wefdi uu hogaaminaya oo ku wajahan magaalada baraawe ee xarunta koonfur galbeed soomaaliya halkaasoo lagu wado in ra-iisul wasaaruhu uu xariga ka jaro dhismaha garoonka cusub ee diyaaradaha magaalada baraawe dowladda soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay howlgal qorsheysan oo lagu dilay horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya danjire axmed ciise cawad oo ka hadlay xiisada soomaaliya iyo kenya iyo weliba dadaalka la doonayo in ay ku wada hadlaan madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha kenya waxa uu sheegay in hadda ay soconayaan dadaal wadajir oo labada wasaaradii arrimaha dibaddu ay wadaan oo ay kaga shaqeynayaan kulan ay yeeshaan labada madaxweyne maamulka degmada dhuusamareebna waxa uu baaq u diray dadka degan magaaladaasi oo ku aadan horumarinta bilicda magaaladaasi oo u diyaargaroobaysa caleemisaarka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad ee marj sanada laba kun iyo labaatanka warkii oo fidsan wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa ku wajahan magaalada baraawe ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inkastoo dowlad goboleedku si kumeel gaara hadda ugu shaqeeya magaalada baydhabo halkaasoo ra-iisul wasaaraha lagu wado inuu xariga ka jeero garoonka cusub ee diyaaradaha magaalada baraawe
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa lagu wadaa inuu saakay gaaro magaalada baraawe halkaasi uu ka daahfuri doono garoon cusub oo diyaaradahu laga hirgeliyey magaalada baraawe wafdi ka socdo dowladda federaalk ee soomaaliya uu ka mid ahaa wasiirka waxbarashada ayaa maalnimadii shalay waxay gaareen magaalada baraawe wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi xaamud ayaa raadiyo muqdisho uga warbixiyay arrintaasi fara badan ayaa lagala kulmay dhisida garoonkan oo muddo saddex san iyo ku dhawaad socday oo sababaha ugu waaweyn ay ahayd nabadiiska inuu meeshan uu gacan ku hayay aysan usaamahaynin inay agabka loo baahan yahay ay jidka lasoo marin karo marka inkastoo dhibaatooyin fara badan laga soo maray haddana maanta waxaa u suurta gashay in garoonkii oo lasoo dhameeyey towerkiisii oo diyaaradaha lagala socon lahaa ama kala hagi lahaa loo dhisay meeshii la fadhiisan lahaayo bassengerka dadka socdaalka usii socda ama soo dagaaya ay fadhiisan lahaayeen ama qololkii loogu talagalay xataa madaxda inay fadhiistaan uu dhamaystiran yahay ilaa iyo laba kilomitr iyo bar oo airstrip ah ama meesha ay diyaarada kusoo degsan loo diyaariyay iyo in dib loo furi lahaa airboortka cusub ee magaalada baraawe oo isagana maanta isagana lasoo dhameeyey maalmihii lasoo dhaafay isagana hadda diyaar u ah in lasoo dhameeyo diyaaradaha imaan doona magaalada baraawe insha allah maalnimadii shalay ayay ahayd markii halkaasi la dhagax dhigay iskuul cusub oo barashada cilmiga badda ah oo ay hirgelinayso dowladda federaalk ee soomaaliya
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliyana waxa uu sheegay inuu jiro dadaal lagu dardargelinayo wadahadalla toosa oo ay yeeshaan madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta wadahadalladaas oo looga hadlaya xiisada soomaaliya iyo kenya ee dhinaca diblomaasiyadda iyo faragelinta kenya ay ku hayso gudaha soomaaliya sidii loo joojin lahaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho uu yimid wasiirka arrimaha gudaha ee kenya oo dhambaal ka siday madaxweynaha wadankaasi uu ku doonayey oo ku socday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo danjir axmed ciise cawad wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo la hadlay v o eda ayaa sheegay in tallaabooyin loo qaadayo sidii wadahadalladu ay usii socon lahaayeen xalna looga gaari lahaa xiisada soomaaliya iyo kenya iyadoo soomaaliyana ay xaqiijinayso sidii loo ilaalin lahaa madax banaanida iyo gobonimada wadanka iyadoo dowladuna ay dadaal ugu jirto sidii arintaasi loo xoojin lahaa madaxweyne inay isla hadlaan ama mas-uuliyiinta labada dal isla hadlaan waxay qayb ka tahay xoojinta iyo hagaajinta xiriirka tallaabooyin kale in lagu sii darana way way habboon tahay sida adugu aad sheegtay marka marka hore labada madaxweyne isla hadleen wax badan ayaa hagaagay waxaa suurto galay in diyaaradihii soomaaliya ka imaanay toos yimaadaan waxaa la yidhahdaa nairobi waxaa suurto galay in dadkii soomaalida ahaa iyo diblomatska ahaa ay maaragtay visa on arrival ay ku yimaadaan visa markay airportka yimaadaan nairobi ay qaataan waxyaaba badan ayaa suurto galay haddana khilaaf kale ayaa yimid marka in khilaaf isla hadalka madaxweyneyaasha wax badan buu daaweyn karaa laakiin hadde ma ma jirto wax baala inaan khilaaf kale dhici doonin marka isimaanshahoodu iyo sida hadda ay isla hadalkoodii natiijada ka dhalatay iyo maaragtay maxaa la yihahda ergooyinka ergada ay soo direen kenya waa bilow fiican labada madaxweyne arrintaasi si wax haddaad fiirisay qoraalka ka soo baxay maxaa la yihahdaa madaxtooyada wuxuu sheegayaa tillaabooyin kale oo la qaadayo tillaabooyinkaas ayaa marka khilaafyada jira lagu dhamaystirayaa wixii suurtagalah oo labada dhinac ay isku raacaan
wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya danjir axmed ciise cawad ayuu kaasi ahaa dowladda soomaaliyana waxay faahfaahin ka bixisay howlgal qorshaysan oo lagu dilay horjoogayaal ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab oo laga fuliyay degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose sidoo ku warramayo cabdiqaadir yuusuf irshaad
war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray warqabadka rediyo muqdisho ayaa lagu faahfaahiyey howlgal qorshaysan oo si wada jira ay u fuliyeen ciidamada maraykanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed howlgalkaasi oo ka dhacay meel u dhow degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey howlgalkaasi duqaynta ah ayaa waxaa lagu dilay afar ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya iyo saaxiibada maraykanka ayaa howlgalkan si wada jira u fuliyey mana jirto wax khasaare ah oo soo gaaray dadka rayidka ah ee ka agdhowaa goobta uu howlgalku ka dhacay maleeshiyaadka al-shabaab ayaa dhibaatooyin kala duwan waxa ay ku hayaan dadka rayidka ah iyagoo oo ka soo horjeeda nabadda iyo xasiloonnida dalka ma aha duqayntii ugu horraysay ee lala bartilmaamaysado maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya gobolka shabeellaha hoose waxaa jira duqaymo hore oo lala bartilmaamaysaday horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo lagu dilay duqaymahaasi cabduqaadir yuusuf irshaad warbaahinta qaranka muqdisho
maamulka degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa dadweynaha magaaladaasi waxay ugu baaqeen inay kala shaqeeyaan nadaafadda iyo horumarinta bilicda magaalada maxmed deeq cabdi maxamed ayaa kasoo warramay
iyadoo ay dhowdahay xilli roobaadka ayaa maamulka magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxa ay bulshada ugu baaqeen in la iska qaado qashinka magaalada yaalla meelaha qaar islamarkaana bilicda iyo nadaafadda magaalada dhuusamareeb laga shaqeeyo waxaa arrimahaasi rediyo muqdisho uga warbixiyey xogayaha dowladda hoose ee dhuusamareeb xasan tahliil cusmaan waxa uuna sheegay sidoo kale in la diyaariyey gaadiidka qashinka lagu qaadi lahaa magaaladana ay ka jiraan kambaniyaal ooba shirkado si qaasa qashinka dadka uga qaada kuwa oo bilihii lasoo dhaafay ka howlgelayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug xilligoobaadka ayaa soo dhow magaaladuna waxaa laga rabaa dadka caasimada waxaan baaqan ujeedina wuxuu yahay in ay nadaafada ka shaqeeyaan qashinka maadaama loo sameeyey gaadiid lagu qaado maadaama loo sameeyey shirkado yaryar oo qaada ayaga ruuxadooda ay joogaan inay dadku waxaan rabnaa inaan ugu baaqno baaq ugu jeedino in ay qashinka ka qaadaan magaalada si aan cudurro uga dhalan annagoo maamulka caasimadda ah ayaan waxaan rabnaa inaan baaqaas u jeedino haddii ilaahay muwaan horena waa ugu jeedinay marka baaqaas akaan jeedinaynaa kaas weya abaabulkaas waa la sameeyey gaadiidaan samaynay ada qashinka sidoo kale waxaa jira shirkado yaryar oo barayfad ah oo ayaga ruuxadooda qashinka qaada maalin kasta abaabulla aada u tiro badan ayaan hadda kahor ku samaynay barnaamijkaas hadda sanadkii hore oo biyaha badnaa ilaahay xukunkiis wuxuu ku soo aaday iyadoo inta qashinkii la qaaday magaaladu ay nadiifkaas yaaloo xataa nadiif yahay aan kula dardaarmo anigoo ah xogayihii dowladda hoose in ay qaadaan qashinka qof qolo walbaaba qashinka hortooda ay iska nadiifido markii ay meel iskugu geeyaanna gaadiid loo soo dirayo oo ka qaadaya ayaa jira marka insha allahu tacaala waxaana rajaynayaa in in caafimaad in maaragta cudurka laga badbaadi doono ilaahbaa wax badbaadiya laakiin qashinka ayuu ka dhashaa sida ugu badan marka inta bulshada caasimadda waxaan kula dardaarmayaa inay iska qaadaan qashinka inay iska aruuriyaan waa laga qaadayaa gaadiid ayaa jira gaadiidaa loo sameeyey waa lagu dadaalay xaafadahana insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa iyagana inay inta fiyaalaha danta guuda ka shaqeeyaan laakiin danta khaaska oo oo maaragtay qolo walba horteeda ay wax dhigayso inay qof kasta isu xilqaanto ay waxaas aruurida ayaan insha allahu tacaala kula dardaarmaynaa hon ugu baaqaynaa dhinaca kale xasan tahliil cusmaan ayaa waxa uu ka warbixieyey horumarada bilihii lasoo dhaafay laga dareemayay magaalada dhuusmareeb iyo wixii ka dambeeyey dhismaha maamulka cusub ee dowlad goboleedka galmudug waxa uuna ka codsaday madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug in qorshaha magaalada ay kala shaqeeyaan si ay u noqoto caasimad cid waliba ku soo hirata magaalada dhuusmareeb gaar ahaan madaxweyne axmed cabdi kaariyo qorqor inuu nagala shaqeeyo insha allahu tacaala sidii aan waan magaalada uga dhigi lahayn magaalo caasimada waana ka rajeynayna inuu nagala shaqeyn doono caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa sanadihii lasoo dhaafay isbedel weyn oo dhanka kobaca ah laga dareemayey iyadoona maamulka iyo bulshada oo iskaashanaya waxyaabo aad u fara badan ay ka qabteen islamarkaana hadda lagu tala jiro in magaalada dhuusamareeb laga hirgeliyo goobo dalxiis iyo sidoo kale dhismaha jidka weyn ee laamiga ah ee bartamaha magaalada mara maxamed aqabdi maxamed redio muqdisho dhuusamareeb
kulan lagu daafurayay wacyigelinta toddobaadka ee caabuqa corona ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho muuse cismaan abtow ayaa ka waramaya
kulankan lagu daahfuriyey toddobaadka wacyigelinta ardayda ee cudurka coronaviruska oo dhibaatooyin badan ku hayo caalamka oo ay soo qabanqaabiyeen midooda ardayda jaamacadda somalia international university s i u kaasi oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa kulanka inta uu socday looga dooday sidii looga taxdiri lahaa cudurka coronaviruska iyo sidii looga hortegi lahaa islamarkaana wacyigelin ballaaran looga sameyn lahaa bulshada soomaaliyeed maadaama cudurkan coronaviruska oo dhibaatooyin badan ku haya caalamka intiisa badan islamarkaana ah cudur dilaa ah ee faafa kulanka ayaa waxaa sidoo kale looga dooday ahmiyadda uu leeyahay in wacyigelin ballaaran looga sameeyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka maadaama jaamacadaha dalku ay yihiin inta ugu badan ee ummadda soomaaliyeed ay ku badan tahay ama ardayda soomaaliyeed si markaasi iyaguna ay u helaan wacyigelin ballaaran iyo fahamkan cudurkan la sheegaya ee coronaviruska
wasaaradda tamarka iyo biyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxay sheegtay inay diyaarinayso qorshe lagu keydinayo biyaha faadumo daahir cadow ayaa faahfaahinaysa wasiirka wasaaradda kheyraadka iyo tamarta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya imaam cali cabdi oo wareysi gaara sii warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay ka jirto deegaanada koonfur galbeed biyo la-aan kaasi oo sababa mararka qaar in ay bulshada halkaasi ay aada u badan tahay isaga oo la hadlaya warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in ay halkaasi ay ka jirto biyeyari degmooyinka baydhabo oo kale waa ka jirta inkastoo ay hay-ado ay joogaan oo adiga hadda wax tracking ay socdaan laakiin kuma falno sababta laba boqol iyo konton iyo dhowr kun oo guhutaa degan biyihiina way iska yaryihiin markaan biyihii ay populationka iyo biyihii markaa isku fiiriso populationka batay biyihii
faadumo daahir cadow ayee codkaas warbixintaasi codkaas wuxuu u dambeeyey wasiirka koonfur galbeed soomaaliya ee dhinaca tamarta iyo biyaha oo ka hadlayay sida koonfur galbeed ay ugu diyaar garoobayso kaydinta biyaha guddiga qaran ee u diyaargarowga sanad gurada lixdanaad ee midnimada iyo weliba xorriyadda dalka ayaa waxa ay soo saareen war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan u diyaargarowga war-saxaafadeedka ayaa waxa uu ahaa sida tan ku wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee heer qaran ku madaxweynayaasha iyo hay-adaha dowlad goboleedyada ee heer maamul goboleed ujeedo xuska sanad guurada lixdanaad ee xorriyadda iyo midiya- midnimada soomaaliya ee laba kun iyo labaatanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee heer qaran waxaa iyo heer maamul goboleed waxaa lala socodsiinayaa in xuska maalinta xorriyadda iyo midnimada ee sanadka laba kun iyo labaatanka ay kulansatay ee kuna soo bigantay kow lixdan guuradii markii dalka iyo dadka soomaaliyeed xorriyaddoodu ka qaateen gumaystihii talyaaniga iyo ingiriiska labaatan guuradii markii dowladnimada soomaaliya dib loo soo yegaleelay oo lagu dhisay tuulada carta ee dalka jabuuti tan ugu muhiimsan waa soddon guurada ummadda waa tan ugu muhiimsan waa soddon sano oo ummadda soomaaliyeed ku dadaaleysay in ay dib u dhisato dowlad awood leh u leh in ay u adeegto oo ay soo celiso qabkoodii iyo sharafkoodii iyo karaamadoodii dowlado badan ah oo aan degeneyn siyaasad aha- siyaasad ahaan na lahayn midna eh, buloketiga dhismaha dowladnimada xabad kusoo danaysay maanta dowladda jirta ee nabad iyo nolol waxay ku guuleysatay inay xaqiijiso kow in si buuxda dib ugu soo celiso qabkii sharafkii iyo karaamadii qaranka soomaaliyeed ku lahaa golayaasha caalamiga ah ee iyo indhaha caalamka in ay same in la sameeyey qorshe qaran iyo nidaam dowladeed oo casri ah oo lagu maamuli doono dalka kaasoo cid kasta oo madax noqota iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ay u sahli doonto in si xooli ah uu kusoo kabto uga soo kabto dalka dhibaatooyinkii dagaaladii sokeeye saddex dowladda nabad iyo nolol waxay inta karaankeeda ah ku dadaashay inay u adeegto dadkeeda waxaana muddadii ay jirtay dhammaan gobolada dalka laga hirgeliyey mashaariic badan oo horumarineed waxaa si isxilqaan ah lagu dhisay xarumo waaweyn oo dowladeed oo malaayiin doolar eh, ay ku bixi lahayd sida isbitaallo iyo sidoo kale xarumaha danta guud ee bulshada isugu timaado waxaana sidoo kale la kordhiyey miisaaniyadda adeega bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya meelaha sidoo kale la dhisay oo isxilqaanka lagu dhisay waxaa ka mid ah garoomo diyaaradeed iyo sidoo kale ga- ga- aan iraade meelaha la dhisay waxaa ka mid ah garoomo ciyaareed iyo sidoo kale waxaa la dhisay xabsiyo u dhisan hab caalami ah waxaa kaloo ee, dib u dhis lagu sameeyey xarumaha tiyaatarka maktabka iyo sidoo kale madxafka qaranka dhinaca midnimada waxaa la dhisay guddi qaran oo u taagan in ay soo daraaseeyaan qorshaha iyo ka tala- kana soo tala bixiyaan sida ee, dib loogu soo celin karo walaaltinimada iyo cadaalad iyadoo ay ku jirto ee, cadaalad aan halkaa ku celiye dhinaca midnimada waxaa la dhisay guddi qaran oo u taagan in ay daraasayso qorshe iyo talana ka soo keento sidii si walaalnimo ah iyo cadaalad ku jirto dalka dib loogu mideyn lahaa sidaas si la mid ahna mid madaxda qaranka waxay arinta midnimada ku hayaan waxay ka hayaan andaraadee howlweyn sidaa awgeed sanadkan laba kun iyo labaatanka waxaa loo aqoonsaday sanad wanaagsan oo mudan in la dabaaldego in loo dabaaldego xuska sanad guuradii lixdanaad sanad guuradii labaatanaad ee sanad guuradii lixdanaad ee kasoo wareegtay xornimada iyo midnimada dalka sanad guuradii labaatanaad ee kasoo wareegtay ee dib u unkida dowladda eh, soomaaliya iyo sidoo kale ee sanad guuradii soddonaad ee soomaaliya ay dib ugu dadaaleyso inay dib u dhisato hay-adaheeda dowladda ayaa lagu yiri qoraalkaasi ee oo aada u dheera kana soo baxay ee xafiiska gudoomiyaha guddiga xuska lixdan guuradii kasoo wareegtay xorriyadda iyo midni- ee xuska lixdan guurada xorriyadda iyo midnimada qaranka ahna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareye qoraalkaasoo dhammaystiran bogaggeena ayaad kaga bogan doontaan oo ee, guddigu ay diiradda ku saarayaan muhiimadda ay leedahay sanad guurada lixdanaad midnimada iyo xuriyadda oo diyaargarowda u diyaargarowda u diyaargarowgeeda xilli hore ay bilowday dowladda federaalka soomaaliya halkaa warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya caabuqa coronavirus ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu khatar weli ku hayo dunida inteeda kale iyadoo dadaalo badan ay soconayaan oo looga horteegayo wadanka talyaaniga ayuu si aada ugu faafayaa wadankaasi ra-iisul wasaaraha wadanka talyaaniga masimo conti waxa uu sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii looga hortegi lahaa in caabuq uu ku faafo dalka talyaaniga intiisa kale waxaana uu sheegay in la joojiyey socodkii inta badan wadanka iyo safaradii dibadda ahaa si loo xakameeyo faafidda caabuqa coronavirus wadanka singaburena sidoo kale waxaa dowladda singabur ay sheegtay in dalxiisayaasha wadankeeda soo gelaya laga qaadayo lacago dheeri ah oo lagu hubinayo caafimaadkooda wadamo badan oo dunida ayaa sidaasi lamida dadaal ugu jira iyadoo xiray wadamada caabuqa uu ku xoogeystay in duulimaadyo ay uga imaadaan dunida inteeda kale ganacsatada waaweyn ee dunidan oo uu ka mid yahay bill gates ayaa iyana waxay ku deeqeen boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar oo loogu talagalay in looga hortago faafidda caabuqa coronavirus oo dunida inteeda kale dhibaato ku haya warkii subaxnimo ee radio muqdisho waa naga intaa